بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد علم وحين كل كبلاب إني وسم وفعل ثم حرف الكلم وصم وفعل ثم حرف الكلم الكلم كلمكي اسم اسم وي وفعل إيا فعل وي وحرف إيا حرف وي كلمكي وحو نقنيا اسم تنحق هوري سو مرتي وخبر لسو قدمي الكلم ذا حق دنبل مريينا ومبتده حقي دنبل لدغي ويان waxaana lagu garanayaa warku inuu sidaa yahay ismun waa nakiro khabarunbaa nakiro sida haalibkaa noqon jiray alkelimuna waa macrifo mubtade ayaa macrifo noqon jiray qaacidada kolkaa lagu garanaya latixraacayaa taa ayay noqonaysaa inkastoo lagu bushiyey ama lagu inkiray qaybta kelimka la qaybiyey ee ismi iyo ficil iyo xaraf loo qaybiyey labadii qayboodee caanka ahaa midna ma aha taqsiimu lkuliyi ilaa jusiyaatihi ma aha oo ismiga kelidii kelim noqon maayo ficilka kelidiina kelim noqon maayo xarafka kelidiina kelim noqon maayo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihina ma aha oo haddii la yidhah waa taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waxa ka dhalanaya in la yidhaahdo saddexdaasoo wada jooga uunbaa kelima iminka laakiin saddex ismi haddaan isku daro oon idhaa caliyun daaribun yuusufa dee waa kelim waana ismi uun caliyun waa ismi daaribun waa ismi labaad yuusufa waa ismi saddexaad kiyo ismi uun kelimku ismi uun wuu ka samaysmaa laakiin taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi haddaan ka dhigno ismi uun kama samaysmeen saddexda ayaa shardiya inay wada joogaan bay noqonaysaa markaa macnuhu saasuu noqonaya walkelimu kelimkii ismun ismi weeye wa ficlun iyo ficil weeye uma xarfun iyo xaraf weeyaan intaaba wuu noqonaya wuxuu u qaybsamayaa saddexdaa qaybood ayuu kelimkii u qaybsami ama kelimkii uu ka koobnaani waa ismiyo ficil iyo xaraf buu kelimkii noqonayaa waaxiduhu kelimka waaxidkiisuna kelimatun kelmad baa la yidhaahdaa ama kelimatun kelmad weeyi haddaba kelimka markaanu mufradkiisa eegno kelimatun buu noqonayaa kelimatun kolkaa waxa weeyi waaxiduhu markaynu nidhi war kelimkii horta ma jamac buu ahaa mufrad ha u baahdee mise ismuljinsi jamciyabuu ahaa ismuljamc buu ahaabaa loo badayay kelimka waa ismuljamc weeyi haddaba sheekheenna muxuu u yidhi waaxiduhu muxuu u yidhi ereyga waaxiduhu ah xaguu ka keenay kolka waxay yidhahdeen waaxiduhudaa mudaafu ilayhi baa ka xadfanoo waaxidu macna alkelim weeyaan waaxidu macna alkelim macnaheegumaa kelimka mufradkiisii ma aha oo kelimku mufradba maleh qoomku mufradba maleh kelimkuna mufrad malo kelimadu waa mufradkeygii ma odhanaysid ee waxaad odhanaysaa waaxiduhu markuu sheekhu leeyahay waa waaxidu macna alkelim kelimka macnihiisaa jamac ahaa oo ahaan jiray ismi iyo ficil iyo xaraf isku tegey kelimka macnihiisu muxua maxaa kelim loo yaqaanay ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa kelmadood ayaa kelim laysku odhan jiray waa kiina yidhi waa saddexdaa wasmun wa ficlun suma xarfunilkelim waa kiina yidhi haddaba macnihii kelimku markuu saddexdaa noqday macnaha mufradkiisaa kelmad ah kolkaa waaxidkanuu sheegayaa ma aha kelimka waaxidkiisae waa kelimka macnihiisa ama maqsuudkiisa ama musamihiisa ama madmuunkiisa ayuu u jeedaa kelimka macnihiisii ayuu ku leeyahay ayaa kolkaa ayaa kelimad noqonaya ismigii keligiibaa kelmad noqonaya ficilkii keligiibaa kelmad noqonaya xarafkii keligiibaa kelmad noqonaya wahaakada sidaa ayaynu u wadaynaa culimo oo waxaynu odhanaynaa markaa mid kastaaba keligii ayuu kelmad noqonayaa baynu odhanaynaayo macnanimadan iyo waxaanuu sheegayaa waaxidnimadani waa xaggaa ayuu uga jeedaa baynu odhanaynaa waaxiduhu waaxidu macna alkelim kelimka macnihiisa ka waaxidka u ihi kelimatun kelmad baa la yidhaahdaa maa wadica limacnan mufrad bay odhan jireen waalqowlu qowlkuna amma wuu camimay dhammaan ama caam buu noqday wlqawlu camma saddex macno ayaa lagu macneeyey wlqawlu camma qolo ficil maadibay ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen walqawluna mubtaday ka dhigeen cammana ficil maadibay ka dhigeen oo faacilkiisa uwabay ka dhigeen oo jumla ficliya ayaa khabara bay yidhaahdeen qolona waxay yidhahdeen walqawlu camma cammun waxa weeye ismi faacil bay yidhaahdeen oo walqawlu cammun weeyaan cammun ismi faacil bay ka dhigeen oo kiraamun barara oo kale bararo oo kale ayay la macno tahayoo halkii barun oo kale ay la macno tahay kallaahu barun wal ayaadi shahiidaba odhan doona ereyga barun ah luga alcarabiya alifkii baa laga xadfay waa ismi faacil alifkii laga xadfay barun buu ahaa barun haddii alifka laga xadfo muxuu noqonayaa barun caamun haddii alifka laga xadfo oo lidaruurati shicir looga xadfo muxuu noqonayaa camun buu noqonaya walqawlu camun markaayo waa ismi faacil qolana waxay yidhaahdeen meye waa ismu tafdiil oo walqawlu acamu qawlka ayaa ka caamsan ayuu noqonayaabuu ay qolana yidhaahdeen saddexdaa erey ayaa laysku qabtay haddaba saddexdaa erey markii loo garqaadayay keebaa halkan ku habboon waxaa la yidhi xagga macnaha marka loo jeedo marka xagga lafdiga la eegayo ficilka maadibaa ku haboon walqawlu camma ficil maadi inaan ka dhigano ayaa haboon sababta ficilka maadi uu lafdiga munaasib ugu yahay waxa weeye waxbaa xadfan baan nagu odhanaynba walqawlu camma wax alle wa xadfani ma jiro haddaba xagga lafdiga ficil maadi baa ku haboon xagga macnaha marka loo jeeda iyo maqsuudka jumlada loo wadayna ismu tafdiilkaa ku haboon walqawlu acamu qowlku waa caam maaha macnuhuye wuu ka caamsan yahay baa lagu leeyahay saddexdii hore qowlku kalaamka uu ka caamsan yahay oo kalaam oo dhani waa qowl qowlku kelimka uu ka caamsan yahay oo kelim oo dhani waa qowl qowlku kelmadda uu ka caamsan yahay oo kelmad oo dhani waa qowl qowlku saddexdoodaaba uu ka caamsanaaday ismu tafdiilkaa ku haboon xagga macno ahaan marka loo jeedo waxaa la yidhi kalaam oo dhani waa qowl laakiin qowl oo dhani kalaam maaha kelim oo dhani waa qowl laakiin qowl oo dhani kelim maaha kelmadoo dhani waa qowl laakiin qowl oo dhani kelmad maaha culimmadu waxay yidhaahdeen waxa ka dhexeeya nisbada loo yaqaano cumuumun wa khusuusun bililaaq nisbada ayaa ka dhaxaysa waa nisbo waxyaabaha falsafada marka la joogo wax lagu miisaamo ayaa la yidhaahdaa waa rag iyo dadoo kale wey rag iyo dad ragoo dhani waa dad laakiin dadoo dhani de waa rag ma odhan kartid ragoo dhani waa dad laakiin dadoo dhani waa rag ma odhan kartid kalaamoo dhani waa qowl laakiin qowloo dhani waa kalaam ma odhanaysid oo talow halkeebuu qowlku kalaamka la dheeryahay kalaam kaste haddaad tusaalayso qowl buu noqonaya laakiin qowlku wuxuu kalaamka la dheeraanaya labada meelood ee kale meesha kelmadda iyo meesha kelimka ayuu la dheeraanaya qowloo dhanina kelimoo dhanina waa qowl kelimoo dhani muxuu noqday qowl laakiin qowloo dhani kelim maaha oo qowlku halkeebuu kelimkana la dheeraanaya labada meelood halka kelmadii halka kalaamka kelmadoo dhani waa qowl kelmadoo dhanina siday udhantahay waa qowl laakiin qowloo dhani kelmad maaha oo kelmadan halkeebuu qowlkula dheeraanaya wuxuu la dheeraanaya halkii kalaamka iyo halkii kelimka saddexdoodoo wada socda kalaamka iyo qowlka iyo kalaamka iyo kelimka iyo kelmadda saddexdoodoo wada socdana meel buu la dheeryahay qowlku oo acamuismu tafdiilkani siyaabo badan baad usii macnaynaysaa saddexdoodoo wada socda wuxuu la dheeryahay culimo cabdilaahi buu la dheeryahay cabdilaahi maaha kalaam shuruuddii kalaamka lagama hayo cabdilaahi maaha kelim oo shuruudda kelimka saddex baa ugu yarayde maa tarakaba min alaati kelimaatin cabdilahina waa laba kelmadood cabdilaahi maaha kelmad oo kelmadu mufrad bay shardigeegu ahayd cabdilahina mufrad ma waa cabdi ya allah weeye ereyga cabdilaahi klgii maxaa usoo hadhay markaa qowl inuu noqdo waxa ugu daciifsan ismi faacil inaynu ka dhigno ayaa ugu daciifsan sidaa darteed sidaa darteed ismiga faacil ayaa ugu daciifsan waxa ugu habboon baynu odhanaynaa markaa inaynu nidhaahno ismu tafdiil xagga macnaha ficil maadi xagga lafdiga wlqawlu qowlkii ama caam buu noqday oo wuu shamliyey intii hore o dhan wuu wada keensaday ama acamu wuu ka caamsan yahay wixii hore oo dhan wa kilmatun kelmad kalaamun kalaam baa bihaa iyada qad yuamu loola qasdi karaa kelmadii horuu soo tacriifiyey tii isilaaxa bay ahayd isilaaxa nuxaadda nuxaadu si waxay kelmad u yaqaaniin ayuu marka hore soo tacriifiyey wuxuu ina yidhi waaxiduhu kelimatun waa sida ay nuxaadu u yaqaaniin weeyaan laakiin halkan wuxuu sheegayaa luqadda in mararka qaar luqa ahaan kalaam idil kelmad layska odhan karo kalaam idil ayaa maxay layska odhanaya kelmad baa waa luqa ahaan qolana majaaz bay ka dhigeen oo majaaz ahaan bay yidhaahdeen waxay dhaheen min tacbiir ilkul waxa weeyaan majaaz almursal calaaqatuhu aljuziya ba ay kolkaa ka dhigeen juskii baa loogu magac daray bay leeyihiin ama kulli magacii kulliga ahaabaa juska loogu magac daraya waa kay odhan jireen cuyuunu lmeliki tajuulu fi shawaari wa kilmatun kelmad kalaamun kalaam baa bihaa iyada qad yu'amu loola qasdi karaa qadaasi markay mudaarica gasho maxay faa'iidayn jirtay taqliil bay faa'iidayn jirtay taqliilka hadda halkan ku jira ee aynu ka faa'iidaysanayno ama taqliilka aynu odhanayno halkan taqliil baa ku jiraana taqliilkani wuxuu noqonayaa keliya maxay taqliilka ku jiraa wuxuu noqonayaa oo taqliilka markaan doonayno wuxuu taqliilkii noqonayaa qura shaadnimo oo warkii inuu shaad noqdo ama warkii inuu shaad u dhaco ayuu warkeennii u egaanayaa ama se uu noqonayaa waa ashuduud buu noqonayaayo shaadnimo ayaa halkan ku jirta oo dariiqii shuduudka ayaynu halkan kaga faa'iidaysanaynaa intaa mooyaane wax kale oo halkan inoo la egaan kara ama inoo soo geli karaa ma jiro waa shaadnimo markaa qolana majaasnimay ka dhigeen qolana luqannimay ka dhigeen qolana shaadnimay ka dhigeen intaasoo dariiq intaasoo dariiq ayaa culimo lagu xalliyey ama macnaheegu uu noqonaya wa kilmatun kelmad bihaa iyada oo kelmad wa kilmatun kelmad kalaamun kalaam baa bihaa iyada qad yu'ammu loola qasdi karaa war kelmadii kalaam baa loola qasdi karaa buu ku yidhi kelmadii kalaam ayaa loola qasdayaa oo lagu macnaynaya haddaba culima halkaa waxaynu eegaynaa aayad qur'aana ayuu sheekhu talmiixiyey oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi rabirjicuunii lacalli acmalu saalixan muxuu ilaahay yidhi rabirjicuunii lacalli acmalu saalixan fii ma taraktu ilaahay wuxuu ugu jawaabay kallaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa kelimatun waa khabar mubtaduhuna waa inahaa haada ku jirta hadanina waxay u noqonaysaa jumladii idlayd ee rabirjicuuni lacalli acmalu saalixan fii ma taraktu intaasoo wada socota ayaa inahaa hadeedu ay u noqonaysaa hada inahaa ku jirtaa rabirjicuuni lacalli acmalu saalixan fii ma taraktu intaasoo wada socota ayay u noqonaysaa hadda mayla socotiin si fiican si wanaagsan mayla socotiin culimo waxaynu doonaynaa markaa rabirjicuuni lacalli acmalu saalixan fii ma taraktu intaasoo dhan baa la yidhi waa kelimad rabbi keligeed waa kalaam waa jumlo irjicuunina keligeed waa jumlo inaha kelimatun keligeed waa jumlo fii ma taraktu keligeed waa jumlo imise jumlo wey afar jumlo ayuu ilaahay kelmadka ay ku magacaabay waa kelmad buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala afartaa jumlo kolkaa culimmadu waxay yidhahdeen tacbiirkaa qur'aanka ku jira ee afarta jumlo kelmadda lagu magacaabay waa luqadda qolana waxay yidhahdeen luqadda maahae waa majaaz macno majaaziya weeyaan bay yidhaahdeen qolana waxay yidhahdeen waa macno iska yar oon badnayn oo waa macnihii iska qaliilka ahaa weeyaan macnaha qaliilkiina isagaa noqon kara ka balaaqada wata isagaa noqon kara ka balaaqada wata isagaa noqon kara kolka sheekheennuna halkaasuu ku ishaaray wa kelimatun bihaa kalaamun qad yu'am nabiyullaahi moxamed xadiidka bukhaariga ku qoran sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi asdaqu kalimatin qaalaha shaacir kalimatu labiid kelmad uu gabayaa ku hadlo waxa ugu run badan buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam labiid kelmadiisii muxuu labiid yidhi alaa kullu shayin maa khala laaha baailu wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu sideeday u tahay macno aad u ballaahan ayay u tahay culimmada adabka qaar baa yidhi labiid xaafidulqur'aan siduu u noqday wax gabaya uu tiriye halkaasaa la helay bay yidhahdeen bacda islaamihi laakiin warkaasi saxumeeda warkaasi saxumeega waayo kutubta adabkaa isku khilaafa qoloba gabay bay soo qaataan ay yidhahdeen kaasaa ugu dambey miy kaasaa ugu dambey miy kaasaa ugu dambeeyey alaa kullu shayin maa khala allaha baailu wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun laakiin beydkaasi suugaanta wuxuu kaga duwan yahay taskiye ayuu nebi maxamed ka haystaa sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed baa ka hadlay oo qiimeeyey oo qiimaha gaarka a siiyey wa kilmatun kelmad kalaamun kalaam baa bihaa iyada qad yu'amu loola qasdi karaa wuxuu ina yidhi kelmadii mararka qaar baa kalaam idin lagu idlaaqi karaa oo kalaamkii kelmad layska odhan karaa halkaa ayaynu kaga baxnay warbixintii sheekhu ugu talagalay inuu kalaamka iyo kelmadda iyo kelimka iyo qowlka intaaba inuu inaga yidhaa halkaa ayaynu kaga baxnay oo inoogu dhammaaday sharaxa kitaabka ibnu caqiilka alkalaamu kalaamka almustalaxu calayhi lagu heshiiyey kalaamka lagu heshiiye mustalaxa ah cinda nuxaati nuxaadda agtooda ka mustalaxu calayhiga ee lagu heshiiyey ereyga kalaam ah ee mustalaxu calayhiga ee lagu heshiiyey nuxaaddu cibaaratun ereygaa cibaaratunhi waa min tacbiiri lmasder wairaadati ismi lmafcuul ay mucabarun bihi waxaa laga cibaareeyaa can lafdi lafdi baa laga cibaareeyaa almufiidi faa'iideeya faa'idatan faa'iido ayuu faa'iideeyaa yaxsunu uu wanaagsan yahay asukuutu calayha in lagu dul aamuso yaxsunu waxa wanaagsan asukuutu calayha in lagu dul aamuso haddaba fa lafdu lafdigu jinsun waa jinsi lafdigu waa maxay baynu nidhi markaa jinsi weeye lafdigu yashmalu wuxuu koobsadaa alkalaama kalaamka jinsiga horta waxaa loo yaqaana ereyga jinsigiihi waa ereygani waa erey mustalax oo xagga falsafada loo yaqaano weeye tacriifka marka la joogo tacriifka shuruuddiisa waxaa ka mid a in jinsi iyo fasal la helo haddaad wax tacriifinayso jinsi iyo fasal laabu daruuri bay ku yihin jinsi iyo fasal inaad hesho jinsigu waxa weeye waxaa la yidhahdaa jinsiga sidiisaba waxaa ka mida bay yidhaahdeen macnihiisa ama maqaasidiisa ashumuul waalcumuum jinsigu waxba ma saaro taa iska ilaaliya jinsigu waxba ma saaro ereyga jinsiga ka baxa ma kharaja bihi baa la yidhaha mise kharaja canhu baa la yidhaha jinsiga shayga jinsiga kaaga baxa ma kharaja bihi baa la yidhaha mise kharaja canhu baa la yidhaha haddaad tidhaahdo ri afar lugood leh ayaan soo maray ri afar lugood leh ereygaa ri'ihi saw sicii iyo inagama bixin geeliiba ma kharaja bihi baad odhan mise kharaja canhu baad odhan jinsi markuu yahay ridu aa kharaja canhu weeyi culimo kharaja bihi lama odhan karo kharaja canhu mooyaane iska ilaaliya ereyga kharaja bihi ah kharaja bihi fasalkaa loo isticmaalaa kharaja canhuna jinsigaa loo isticmaalaa haddaba fa lafdu lafdigu jinsun jinsi weeyi kalaamku waa lafdi marka lagu yidhi waxa aan lafdiga ahayn ma lafdiganaa saaray mise wuu iska sii baxay wuu iska baxay laakiin lafdigaa saaray ma odhan karaysid fa lafdu lafdigu jinsun jinsi weeyi jinsiga oo yashmalu koobsanaya alkalaama kalaamka ayuu koobsan iyo wlkelimata kelmadda iyo wlkelima kelimkaba wayashmalu waxa kaluu koobsan almuhmala muhmalka muhmalku waa waxa bilaa macnaha ah wafaa'idatan yaxsunu sukuutu ag waxa la tacriifinaya lafdigii wafaa'idatan yaxsunu sukuut markaan idin idhaa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'ido lagu dul aamusi karo akhraja wuxuu saaray alkelimata kelmadii oo kelmadda laguma dul aamusi karo wa bacda alkelimi iyo kelimka qayb ka mida bacd alkelimi waa maxay in jaa caliyu in jaa caliyun ma ku dul aamusi kartaa kuma dul aamusi karaysid ereyga in jaa caliyuna wa bacd alkelimi saasuu kuu yidhi wahwa isaguna maa tarakaba waa ka ka koobnaada min alaai kelimaatin saddex kelmadood buu ka koobnaadaa iyo fa agsara wax ka badan hadda waa kelimkii walam yaxsun una haboonayn asukuutu calayhi in lagu dul aamusaana ma haboona naxwu inqaama zaydun oo kaleba weye ereyga inqaama zaydun oo kaleba weeye walaa yatarakabu kalaamu kalaamku iskagama tago ilaa min ismayni laba ismi mooye wax kale naxw zaydun qaaimun zaydun qaa'imun waa laba ismi culimmada qaar baa yidhi war zaydun qaa'imun markaan idhaahdo ereyga qaa'imiisow ismi faacil ma aha ismiga faacilna muxuu qaadan jiray faacil buu qaadan jiray mustatira zaydun qaaimun ma isagaa ka kooban bay laba kalaam laba ismi saddex ismi buu ka kooban yahay waa sidee bay yidhahdeen ictiraad baa dhacay ictiraad baa dhacay sheekha lagu bushiyey arinkaa oo la yidhi war saddex ismi buu ka kooban yahay naga daaya waxaa lagaga jawaabay alwasfu maca marfuucihi lmustatir fii xukmi lmufrad qaacidadaasaa jirto aad loo isticmaala alwafu maca marfuucihi lmustatir fii xukmi lmufrad war ismiga faacil iyo wasfiga oo dhan marfuuciisa mustatirka a marka uu la socdo sida mufradkaa loo qiimeeya horta sidaa ogaada mufrad oo kale ayaynu ka dhigaynaa markaa ow min ficlin wasmin kalaamku wuxuu iskaga tagaa ficil iyo ismi ka qaama zaydun oo kaleba weye qaama zaydun zayd baa istaagay wa ka qowlilmusanifi kitaab musanifkeenniiyo mu'alifkeenna qowlkiisii oo kaleba weye istaqim uu yidhi fainahu isagu kalaamun waa kalaam murakabun layskaga geeyey min ficli amrin ficlu amar iyo wa faacilin mustatirin faacil mustatira muxuu ka kooban yahay baynu nihi ficlu amar iyo faacil mustatira wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeyi istaqim anta wey istaqim anta war adigu toosnow fastaqnaa wuxuu sheekhu ku kaaftoomay bilmiaali tusaalaha ayuu kaga kaaftoomay can an yaquula inuu yidhaahdo faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'ida lagu dul aamusi karo istaqim baa lagu dul aamusi karaa kolkaa tacriifkaasaa inagaga filaaday fakaannahu waxaabad moodaaba qaala inuu yidhi sheekheennu alkalaamu kalaamku huwa lafdu waa lafdiga almufiidu faa'iideeya faa'idatan faa'iido oo ka faa'idati istaqim istaqim faa'iidadeeda oo kale ah wainamaa qaala almusanifu musanifku wuu yidhi uun kalaamunaa buu yidhi kalaamunaa si uu kuu tuso hogaamiyayaasha nuxaada inuu yahay liyuclama si loo ogaado anna tacriifa tacriifku inamaa huwa lilkalaam inuu kalaamkii u yaalo fi istilaaxi naxwiyiin nuxaada istilaaxooga laa fi istilaaxi luqawiyiin luqawiyiinta istilaaxooga semaya weeye wa huwa isaguna fi luqati xagga luqada ismun ismi buu u yahay likulli maa yutakalamu bihi wax kastoo lagu hadlo kalaamka luqada marka la joogo waa maxay wuxuu magacu yahay kalaamka luqada likulli maa yutakalam bihi wax kastoo lagu hadla ama kelmad ha ahaado ama kalaam ha ahaado wuxuu dooni ha noqdo mufiidan kaana ha noqdo mid faa'iido leh aw ghayra mufiidin ama ha ahaada midaan faa'iido lahayn walkelimu kelimkuna ismu jinsin waa ismu jinsi waaxiduhu waaxidkiisuna kelimatun weeyaan wahiya iyaduna ima smun inay ismi tahay wa imaa ficlun iyoinay ficil tahay wa imaa xarfun iyoinay xarf tahay saddexdaa mid ahaan weeye لأنها iyadu indlad haday ku tusiso calىa macnan macno fii nafsiha iskeed haday kuu tusiso غayra muqtaranatin iyadoon la xidhiidhin bizamaanin wax zamana fahiya ismu ismi weeyaan baa la odhanaya wain iqtaranad hadday la xidhiidhsato bizamaanin zamanna fahiya lficlu ficil weeyaan baa la odhanaya wain lam tadula calىa macnin haddayna macna ku tusin fii nafsiha nafkeeda ayna kuu tusinin bal fii hayriha ay kuu tusiso fahiya alxarfu xaraf weeyaan baa la odhanaya wاlkelimu kelimkuna maa tarakaba waa ka iskaga taga min alaa kelimaatin saddex kelmadood iyo fa agara wax ka sii badan wlkelimu kelimkuna maa tarakaba waa ka ka kooban ee iskaga taga min alaa kelimaatin saddex kelmadood iyo fa agara wax ka sii badan ka qawlika hadalkaagoo kaleba weeye in qaama zayduna tidhi wlkelimatu kelmadu hiy lafdu waa lafdiga almawduucu loo dejiyey limacnan mufradin macno mufradaa loo dejiyey fa qawlunaa qowlkeenna aynu nidhi almawduucu limacnan almawduucu limacnan baynu nidhi ahraja wuxuu saaray almuhmala muhmalkii kadays oo kaleba weeyi wa qowlunaa qowlkeennii mufrad aynu nidhina ahraja wuxuu saaray alkalaama kalaamkii fainahu mawduucun waxa loo dejiyey limacnan macno ayaa loo dejiyey hayra mufradin aan mufrad ahayn uma dakara almusanifu mualifku wuxuu sheegay raximahu llahu tacaala allaha u naxariistee ana alqowla qowlku yacumu ljamiica dhammaan inuu camimayo wlmuraadu waxa loo jeedaana anahu yaqacu wuxuu ku dhacayaa cala alkalaami kalaamka wlmuraadu anahu yaqacu cala alkalaam anahu qowlun aydane kalaamkii waxaa ku rumoobaya inuu qowl yahay oo kalaamkii waa qowl baa la odhanaya cala alkelimi buu lagu ilaaqaya wlkelimati anahu qowlun aydane halkaa ma arkaysiin anahu qowlun aydan soo maynaan odhan wayacu baa halkaa la qadaraya wayacu maku yaallaa wayacu aydan cala alkelimi wlkelima ma qoran tahay soo kuma qorna sax wayacudaasa wayacu aydana waa ku dhacayaa cala alkelimi waa qowlkii kelmaduu ku rumoobaya iyo wlkelimati anahu qowlun inuu qowl yahay halkaama ana kulan minhumaa buu idin yidhi anahu qowlun okay waxba dhib male wazacama bacduhum culimmada qaarkood waxay sheegteen kelmaddaa zacamaah hadalka qofka loo tusinaya beenta lagu tilmaamayo ayaa inta badan loo isticmaalaa laakiin waxaa la ogyahay siba weyi iyo culimadii muqadamiinmuqadamiintii muqadamiintii oo dhani mutaqadimiintii o dhani waxay u isticmaalaan weynankoogu kelmaddaa bimacnaa qaala iska ilaaliya wazacama bacduhum sheekheenu laakiin waxoogaa hadalkooga farbaa ku godan wazacama kelmadda zacamo qurihii inama tilmaamaysa inuu hadalkoogu daciif yahay bacdigaasa inoo tilmaamaya wazacama bacduhum qaarkood waxay sheegteen kuma saxne balaaqada kalaamka carabiga abay ka dhigan tahay waxyaabo badan oo macno ahaan meesha aad uga qaadanayso aayadda qur-aanka ma garanaysaa ilahay leeyahay ilaa ayna tadhabuun mise fa ayna tadhabuun bay waa maxay macnaheegu fa ayna tadhabuun ma xaggee tegaysiin baa fa ayna tadhabuun maxaad ku macnaysaa macnaheegu ma xaggee tegaysiin baa luqa ahaan waa xaggee tegaysiin laakiin balaaqa ahaan bal qiimeeya fa ayna tadhabuun ya aina tadhabuun balaaqo aad u weyn baa ku jirta sheekh oo tacbiirkan luqa alcarabiya qof kastoo yaqaana uu kuu garanayo faaina tadhabuun waa macno aad u xeel dheer baa ku jira xaggee tegaysaa uun maaha macnaheegu xaggee tegaysaa qura maaha macnaheegu liannahu murakabun wazacama bacduhum qaar baa sheegtay ana alasla asalku isticmaaluhu fi lmufradin mufradka un loo isticmaalo qowlka uma dakara almusanifu musanifkii ayaa sheegay ana alkelimata kelimada qad yuqsadu biha in loola qasto alkalaamu kalaam ka qowlihim fii laa ilaaha ila allah kelimat likhlaas laa ilaha ila allah o dhan baa kelimat likhlaas la yidhi waqad yajtamicu waxa kulmaya alkalaamu walkelimu fi sidqi xagga khabarka ayay ku kulmaan fi sidqi xagga runta maaha waa xagga khabarka khabarka way ku kulmaan waqad yanfaridu wuu keli noqdaa axaduhumaa midkoodna wuu keli noqdaa waxaad arkaysaa kelimkii iyo kalaamkii oo rumoobay maxaa ka mid oo meel qura ku rumoobay ad aflax almuminuun mayna kalaam ahayn isla mayna haddana kelimna ahayn waqad yanfaridu axaduhumaa jaaa caliyun mayna kalaam qura ahayn in jaaa caliyunna mayna kelim qura ahayn وقد ينفرد أحدهما وي فمثال اجتماعهما كلا كوغا وحا تصالى وقد قام زيد فإنه كلام وكلام لإفادته ما دام فائدي معنى معنى يحسن ونكسن يهي السكوت عليه إن لقدر آمسه وكلم وانا كلم لأنه مركب وحا لغا كوبي من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم كلم كانفراد كيس وحا تصالى وإن قام زيد ومثال انفراد الكلام كلام كانفراد كيس إيكوني نقشدي سوحا تصالى وزيد قائم بالجر والتنوين إن شاء الله ينوجه الله أعلم